Waxaanu ku mid ah xaafado iyo kaamamka magaalada Baydhabo iyo waliba saameeya roobabkii maalmoonka u wadaya magaalada Baydhabo taasi oo keentay in dad badan ay ku guuraan iyaga oo deganaya iyadoona weli dadka hanshaana idoosho markaasi ay ku tagaan raashin iyo agabkii iyo lahayeen maadaama iyo ka darsaman biyo haddaba si arrintaasaya lanku jawaaba waliba gobogoosaya kormeerka seedaya la taliyaha ku jawaabista degdega iyo hakabadooda hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane mukhtaar sheekh xuseen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada baydhabo iyo hay-adda maareynta masiibooyinka koonfur galbeed mas-uuliyiinta oo kormeeray xaafado iyo hano ku mid ee kaamamka yaa bulshada la kulantii saameynta roobka ku waraysadii xaaladoosho iyagoona mas-uuliyiinta in sheegi in xaaladda dadkan yeeta to markaasay iid in liidata isiin belinga singmaalinge meel badanaha martan xaafadunkuna turoogna gurila deganyi majarta wasaaradda tan federaalki tan koonfur galbeed gargaarkii maareyntii masiibooyinka maymar lamaadii marsiyadaadka osadaane si gacanlan sii lahay dadkan oo dhibaataysan ee dhibiiska iyo ney hoos communitada maamulka degmada baydhabo iyo mas-uuliyiinta hay-adda maareynta yaa tilmaameen in dadkana iyo lakulameena hana ku mid eh walyaawogi lankudigaaya maadaama haddiiyo dhateegiyiina walaka tilmaamo kora masiibooyin runtii wayba waa dhibaatay ciidan ulasa kudhiidi degmada baydhabo roob daadadweedada oo mayla eraayayso dadka xilliga dhaxa oo hamiinkii ah yaa wayba waa nasiib daradiio waynaga tahay iniyo xilligaas kooy markan ilaahiya mahad iskuleh dhamashada yarta ilaa hata siyad qof yaa ka dhamatay mayla eraayayso unagii inka yaraaya tumiya farjari inta kaleedba dad xaasle oo yaalay ku tabiyaa nagade xaafadda una hata surugno oo ah horseed hamiin hore walibaa kadhamaday lan afar unug dhaliya ka dhamaday iyo hooyadii waa gurigii usullahaya biyahan ka galeen dowladda federaalka wayba ku codsadaane oo wasaato wakiilku heye la taliyo sare hay-adda maareynta masiibooyinka nilarooga waybaan ka baaqane roobabku macnaha sii socdo doonan sal saadalyahay mase la rajeeyow marka intii gargaarka intan ku badada insha allah dadkunkan dholaa ka haaye dhibaatada hata jartoon macnaha laa ku jawaabo macnaha yaan ka baaqana tan kale dadka reer baydhabo iyo dadka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed deegaanada waliba ay sheegane inta lagu fogaada meelaha meelaha raayis biyaha biyomareennada meelaha sheebta inta lagu fogaada yoonan ka baaqana la taliyaha ku jawaabidda degdege iyo hakabashada hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka mudane mukhtaar sheekh xuseen ayaa sheegay in dadkana iyo unbaahanyina gurmad degdeg eh si xaaladiyo wallanka goboda inta hadda aan soo kormeernay oo kaamam iyo deegaanaba oo dhex fadhiyaan daadadkii iyo biyihii dhex fadhiyo qaarkood in badanoo guryahaasi laga guuray hadday kaamam ahaan lahayd ama guryo ahaan lahayd loogana guuray biyo dartood waxaa xaqiiqo ah dadka reer baydhabo ama reer koonfur galbeed inay saameyn xooggan ay ku yeelatay isbeddelkii cimilada elniino oo sidatay daadadka qof kasta oo booqasho u yimaado ama indhaindhayn u yimaadane wuxuu noqon doonaa ama ka noqonayaa isagoo dareenkiisa ficlan wax badan